بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلن تفايلة أكدا وهذا برنامج كلن كده عد ورسان مقالة بايدبا gowta barlatom ilaa maad sannada lambada kuntum iyo naysiyeedka qodobadiisan ka dheega doontaan barnaamijka kulanka oo namaadan dhegaystayaal weliba ku madaxa uu guddiga kabanqaabada doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya uu garwaaqsaday inay lagama maarmaan tahay in wakhtiga doorashada dhici lahayd ee shanta diseembar dib looga dhigo islamarkaana doorashada ay dhacdo sagaal iyo tobanka diseembar labada kun sideed iyo tobanka mar kalead reedyandheedii doorashadii madaweynenimo ee koonfurors dowladda federaalk soomaaliyeed gaar ahaana wasaaradda amniga soomaaliyeed oo ka soo jawaabtay baaqii wasaaradda amniga koonfur galbeed soomaaliya u dirtay oo ahaa inay u soo diraan khubaro dhinaca ciidanka ah kalana shaqaynaya ciidamada kala duwan ee koonfur galbeed soomaaliya ku sugan magaalada baydhabo iyadoo baaqiina si deg dega ugu soo jawaabtay waa uga mahad celinayan wasaaradda amniga dowladda federaalk soomaaliyeed golaha wasiirada koonfurors iyo weliba yoonayinahana yoogee kuweeladan kulan kaas yaluku ku hadal ciidamadii baydhabo iyo hadireen
runtii way fiicnaan lahayd in doorashada wakhtigeeda lagu qabto oo ahayd markii hore toddoba iyo tobanka bisha november oo ahayd in wakhtigeeda ay ku dhacdo doorashada waa habboonaan lahayd laakiin caqabooyin shanta gees alamka intii roogtii nin iyo naag lankii unan xambaliyeeni madaxweynegii xaay ini koonfur galbeed jeedka danaha kulii in dana eedanxun ey dadkii oo isha shacab yahay maamul goboleed yahay anna xawlu ku faday
shacab inaga magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaya siyaabo shalgadiisan yooyone siyaasiyiinta yobiyoon ku hadaleen xaaladda jaha wareersan baydhabo yeeda ku teeganta dadki waa la kasaa oo waxella waa la fuquuqa dadka ay la nool yihiina waxay dhahayaan ninkan h i v uu qabaa maadaama h i v uu qabo maxaa la takooraa la saaraa waa la takooraa oo waxaa la lahaa wax ma lala cuni karo ma lala fadhiisan karo yacni dhar ma lala xiran karo waxaasoo dhan wax ka jira ma laha dharna waa lala xiran karaa waana lala cuntayn karaa waana la salaami karaa wax walba oo maxaa la lahay aan gudbinaynin h i v
maalinta cudurka h i v-ga ediska ee kowda disembar yeedana ka beeganta baydhawiya la ku xusi wasaaradda caafimaadka iyo sheegtay in yeeda ballaawo doonto ololo ku dhangasadii laka eraftara lahaa cudurkaasayji qodobadaas iyone qodobo kale ayaa ka dheega doontaan barnaamijka kulanka ee idaacadda warsan magaalada baydhabo saaxiib yaal ana suldaan bishaar meesina dareersi doonantiinu ka goda jeerna maxamuud gaabshaana barnaamijka in farsameeyahay markalet iyone markaleta ha ka dhowaada barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo haatay dhegeystayaal ha ka dhowaada barnaamijka kulanka raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo qodobkan ka horey weliba hoseeya geeku kulanyo weeladan guddiga qabanqaabada doorashada madaweynenimo ee koonfur galbeed ee soomaaliya weliba yo in ahaanayo kuku hadalan armooyinka doorashada gadaalyahan dhekan tumiyone sagaalka baliya ka weelantan weliba dhakan adase in muddo tumiyone afar bere laka kordhay shanta ballan iyo laka ballansanay doorashada inyadadhida hogayaha guddiga qabanqaabada doorashada koonfur galbeed iyo hakowsa saxaafadda la hadlay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد warsaxaafadeed baydhabo taariikhdu maanta bisha kowda disembar labada kun sideed iyo tobanka guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya guddiga qabanqaabashada doorashada ee golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed magacaabay toddoba iyo tobanka nofembar waxa ay horay u muddeeyeen islamarkaana cilaamiyeen in shanta disembar labada kun sideed iyo tobanka la qabto doorashada haddaba kadib lamber kow markii uu guddiga qiimeeyey howlaha baaxadda leh ee horyaalla wakhtiga ay haystaan iyo shaqooyinka qabyada ah kuwaasi oo u baahan in muddo cayiman gudaheeda lagu qabto labo markii uu guddiga ogaaday hay-adaha caalamiga iyo marti sharafta loogu talagalay inay goobjoog ka ahaadaan doorashada in aysan kuwada imaan karin wakhtiga la cayimay doorashada saddex ayadoo aysan weli dhammaystirmin qaar ka mid ah qalabkii doorashada lagu qaban lahaa afar markii uu dibdhac ku yimid aysan qabsoomin qaybo ka mid ah tababaradii qaban tababaradii loo qaban lahaa guddiga iyo tababaradii loo qaban lahaa dhammaan xubnaha golaha taasi oo u iftiimin lahayd qaabkii nidaamka doorashada iyo codbixinta sidaa daraaddeed waxa uu guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya uu garwaaqsaday inay lagama maarmaan tahay in wakhtiga doorashada dhici lahayd ee shanta disembar dib looga dhigo isla markaana doorashada ay dhacdo sagaal iyo tobanka disembar labada kun sideed iyo tobanka si loo xaqiijiyo ka qaybgalayaasha ka qaybgal dhammaystiran inta ka horeysana uu guddiga dardargelinayo fulinta iyo qabashada howlaha dhiman ee guddiga horyaallo guddiga wuxuu raali gelinayaa isla markaana uu cudurdaarayaa murashaxiintii isdiiwaangelisay kadib murashixii murashaxiintii isdiiwaangelisay dib u dhacaan dhanka farsamada ee ku yimid doorashada kadib oo doorashada dib u dhacaasi oo aan ahayn mid ku yimid dadaal la-aan iyo mas-uuli darro guddiga xaggiisa balse ku yimid daruufo lama filaan ah oo laga fursan waayey habraacii loo dejiyey doorashada wuxuu ahaanaa sidii hore maalinta iyo saacadaha ay dhacayaan dhegeysiga khudbooyinka murashaxiinta dib ayaa laga cilaamin doonaa haadaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
هدية تبهج النفس وترضيها عنوان صدق فما أسمى معانيها مهما يكن قدرها فالقلب مبتهج بها وإن كثرت فينا دواعيها sahal general trading and stationary company saldhiggii baahidaada surunkaad u maraysay suubanay ma taqaan hadalkaaban waxba soo hel si kaleeto aan u idhaahdee samahan udugiisa wanaaggiisay saaqayisaani iigu tilmaan shirkadda sahal general trading company and stationary haddii aad maqashaan saldhiggii u wacnaa baydhabay ka sureene saaxiib la ahaada sahal general trading company and stationary waxyaabaha aad ka helaysaan bulshooy waxaa ka mid ah qalabka elektroniga iyo stationary oo ay ka mid yihiin kombyutar h b icer tushiba iyo dal sidoo kale waxaad ka helaysaa moobilada noocyadii ugu dambeeyey sida samsung notis nokia iphones intaba nooc iyo aad doonto ayaad ka helaysaa shirkadda sahal
kulan degdega iyo weeladeen golaha wasiirada maamul goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya weliba yooyin hanayonku ku hadleen xaalada deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya labaatan iyo afarkii saacta laha dhaafi kaasoo iyado qayb ku eta dhankiyonay ee la dagaalanka al-shabaab isaasoo kale ciidamadii baydhabo iyo hadirin wasiirka warfaafinta koonfur galbeed ee soomaaliya iyo weliba usahaayi koomarkii kulanka golaha wasiirada usahadhamaadi la hadlay saxaafadda
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله maanta oo bisha disembar ay tahay kowdeeda labada kun iyo sideed iyo tobanka waxaa shir deg dega isugu wacay golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya kusimaha madaxweynaha koonfur galbeed ahna wasiirka wasaaradda sorry kusimaha madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya isla markaana ah gudoomiyaha golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya kulankan aan caadiga ahayn ee maanta ay isugu yimaadeen golaha wasiirada waxyaabaha la iskula soo qaaday waxaa ka mid ahaa arrimaha amniga siyaasadda iyo doorashooyinka koonfur galbeed soomaaliya halka ay wax marayaan haddaan qodob qodob u dul istaago golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxay aad u bogaadiyeen soona dhoweeyeen dadaalka ay waddo wasaaradda amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxayna ku dhiirageliyeen in shaqada ay halkaa ka sii waddo iyadoo sidaan ognahay baa wasaaraddu maalmihii lasoo dhaafayba ay wadday dadaallo lagu sugayo guud ahaanba amniga koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaanna tuulooyinka iyo degmooyinka ku dhow dhow degmada baydhabo ee xarunta gobolka baay sidoo kale golaha wasiiradu waxay si dhow ola socdeen maalmahaanba guud ahaanba sida amniga gobollada koonfur galbeed soomaaliya uu yahay waxayna dhiirageliyeen wasaaradda amniga inay dadaalkeeda halkaas ka sii waddo ciidamada kala duwan ee soomaaliyeed kuwa qaranka soomaaliyeed kuwa koonfur galbeed iyo amisomna ay doorkooda muhiimkaa ka qaataan sidii ay horayba u sugi jireen amniga sidoo kalena lagu dhiirageliyo in wasaaraddu cid kastooy kaashan karayso sugidda amniga gobolada koonfur galbeed soomaaliya hadday tahay amisom iyo ciidamada qaranka soomaaliya intaba ay kaashan karayso eh, ay wada shaqayn karayaan waxaana lagu bogaadiyey wasiirka amniga in eh, uu hore u socdo amnigana uu si wanaagsan ooga shaqeeyo laguna booriyo sidoo kale golaha wasiiradu waxay isla soo qaadeen una mahadceliyeen dowladda federaalk soomaaliyeed gaar ahaana wasaaradda amniga soomaaliyeed oo ka soo jawaabtay baaqii wasaaradda amniga koonfur galbeed soomaaliya u dirtay oo ahaa inay u soo diraan khubaro dhinaca ciidanka ah kalana shaqaynaya ciidamada kala duwan ee koonfur galbeed soomaaliya ku sugan magaalada baydhabo iyadoo baaqiina si deg dega ugu soo jawaabtay waa uga mahad celinaya wasaaradda amniga dowladda federaalk soomaaliyeed wada shaqaynta dhow oo ay wada leeyihiin labada wasaaradoodna waxay ku booriyeen golaha wasiirada koonfur galbeed soomaaliya inay halkeeda ka sii ka sii socoto dowladnimada soomaaliyana ay ka wada shaqeeyaan dhinaca amniga sidoo kale golaha wasiirada koonfur galbeed soomaaliya waxay bogaadiyeen ammaanna u jeediyeen guud ahaanba guddiga doorashooyinka guddiga qabanqaabada doorashada koonfur galbeed soomaaliya waan ogsoonnahay in ay arrimo uh, culus gacanta ku hayaan masiirka reer koonfur galbeed soomaaliyana uu gacantooda ku jiro aynay b- ku bogaadinayaan in doorashada ay dhigaan meel wanaagsan sidoo kalena lagu ammaanay dadaallada kala duwan iyo sida ay u wadaan doorashada inay tahay mid aad u wanaagsan Eh, loogana dambeeyo guddiga doorashada koonfur galbeed soomaaliya halka ay wax dhigayaan loogana fadhiyo inay gaadhsiiyaan dadkan iyo deegaanada koonfur galbeed soomaaliya in la doorto madaxweyne cid kastoo ku soo baxdana ay noqoto madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya sidoo kale golaha wasiirada koonfur galbeed soomaaliya waxay isla soo qaadeen sida la og yahayba maalintii shalay toole ilaa maanta magaalada baydhabo iyo koonfur galbeed guud ahaanba shacabka reer koonfur galbeed waxaad u malaysaa in ay wareerinayaan aaladahan social mediaha ah waxaan rabnaa inaan bulshadeenna iyo dadkeenna kuwa gudaha joogo iyo kuwa dibadda joogaba aan aan u caddayno koonfur galbeed dowladnimadeedu inay si wanaagsan u soo socotay haddana ilaahay idinkii meel wanaagsan ay marayso dalkuna uu ku jiro xaalado doorasho doorasho wanaagsanna ay dalkan ka dhacayso hay-adaha dowladduna nooc walba oo yihiinba sidoodii ay u shaqaynayaan wasaarad walbana shaqadeedii ay si waafi u gudanayso shacabka reer koonfur galbeed soomaaliya ha muujiyeeno deganaansho badan dowladnimada soomaaliya waa sii kobcaysaa waa socotaa tan koonfur galbeed soomaaliyana meel wanaagsan bay maraysaa mas-uuliyiintoodana waxay diyaar u yihiin dadkooda in dowladnimada meel wanaagsan ay ka gaarsiiyaan sidoo kale golaha wasiiradu waxay isla soo qaadeen guud ahaanba inay baaq u jeediyaan eh, labada gole ee baarlamaanka federaalka soomaaliyeed kuwa aqalka sare iyo kuwa aqalka hoose oo laga doortay gobollada koonfur galbeed soomaaliya inay qayb ka aadaan guud ahaanba raadinta dowladnimada iyo doorashooyinka koonfur galbeed soomaaliya meesha ay marayaan inay wax weyn kala qabtaan taladooda muhiimkana in loo baahan yahay hase yeeshee doorashada madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya inay u madax bannaan yihiin baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya oo ay u igmadeen baar- reer koonfur galbeed soomaaliya boqol afartan iyo sagaalkaas xubnoodna laga sugaayo inay soo bandhigaan madaxweynaha ay mustaqbalka keeni doonaan waxaan dareemaynaa waajibaadka ugu weyn inuu saaran yahay reer koonfur galbeed soomaaliya xildhibaanada qaranka iyo senatarada aqalka sare waajibaad aad u culusaa saaran marka ugu horrayso waxaa waajib ka saaran yahay inay dadkooda waxyaabaha ay federaalisimka ay ku leeyihiin guud ahaanba dalka soomaaliyeed ay doorkooda ka qaataan una soo dhiciyaan xaqa ay ku leeyihiin dowladda federaalka soomaaliyeed goobaha iyo meelaha looga wada hadlaayo masiirka ummadda soomaaliyeed gaar ahaanna reer koonfur galbeed soomaaliya inay doorkooda muhiimka ka qaataan tan koonfur galbeedna xildhibaanada koonfur galbeed soomaaliya iyagaaba diyaar u ah inay dalkan samato bixiyaan iyaguna ay talooyinkooda ugu wanaagsan ay doorkooda ka qaataan waxaan rabaa inaan mar labaad iyo mar saddexaadba reer koonfur galbeed meel walba ay joogaan aan ugu baaqo kuwa gudaha jooga iyo kuwa dibadda joogaba deganaansho badan inay muujiyaan dalkan koonfur galbeed la yidhahda innagaa iskale annagaa xukumanayno annagaana la imaan doonno madaxweynihii iscasilayn madaxweynaha kaloo bedeli doono qofna midabkiisa kalarkiisa iyo qabiilkiisa lagu nicimayo reer koonfur galbeed soomaaliya ayagaa isdooranaayo ayagaa madaxweynahooda la imaanayo ayagaana hagidda iyo hoggaamidda reer koonfur galbeed soomaaliya gacantooda ay ku jirtaa waxaan se rajaynaynaa dowladnimada koonfur galbeed soomaaliya meesha ay maanta taagantahay inaysan dib ugu laabanin cid kastoo isku daydo dadkeenna inay mugdiga ku celiso cid kastoo isku daydo iyadoo magaca qabiil iyo magaca dawladeedba sheeganayso in dadkeenna dowladnimadooda ay burburiyaan marnaba reer koonfur galbeed soomaaliya ma ogolaanayaan guul iyo gobonnimaan u rajaynaya reer koonfur galbeed soomaaliya shacabka reer koonfur galbeed gaar ahaan reer baydhabo ha muujiyeeno deganaansho badan ha ku kalsoonaadino baarlamaankooda ha ku kalsoonaadeeno kusmaha madaxweynaha koonfur galbeed iyo golaha wasiirada waxaan se rajaynaynaa dowladnimadeedu way hana qaaday inaysan dhexda istaagi doonin
qaar kumada siyaasiyiintii iyo nisaasoo kale malaaqiinta bulshada baydhabo waliba yooyin hanayano ku hadaleen xaalada siyaasadeed ee weerarsan ee baydhabo malaaqiinta siyaasiyiinta iyo inay bulshada waliba yooyin hanayon iyo kashal aragti dubanaayeen arrimooyinka la xiriira doorashada magaalada baydhabo iyo ku dhiyaasa iyo inay saasoo kale reedandhakaw kale ka sameey doorashada wartaas ku suge walahay dhabe bismillahi rahmaan rahiim malaab yuusuf juma lageediga dheere sajiidi kol doorashada bandhigi danta dadweynaha intaa ka dhiga maraasana faajitan oo kume barberla kadhari oo bardamsagaajira kuwaali xildhibaanada kuurgaba gaar ahaan doorashada weliyo iyagana walkujeanaa
walaalas meelda kala fade qaab toosno dalkana kanaano dalkana walnagada walku suu badaa ka fada yani ini gidaal lekog saasa koy waana maskanti oo muxun meel fayla marahay haddana may lahaba meela tishaanta meelo ku daran lay jeey koonfur galbeed ay dhabay kadhinay dheefleen baanun dheeftumaad tunibadan baanu dalkuma bad hawraan gubti diyaar ma yihiinin nibadag fadaan olma ka fadaan guddiga doorashada doorashooyinka may farane amba ka odsadaane weliba ini sidii macquul ee dalkunka dhismaw sidii meelaroos sideed gobolka dhismaaya koonfur galbeed ka dhismaas laki dadaalaan fadaan tan oo kale siduu marka 19 hadii mar kale dib u dhacdo sagaal iyo tobanka madiid ma bandhiyaaso sidii kala dib nidhikay mara fara dib nidhikaayana taas too lan fadhima ee laakiin tan hatalo goboday dibladhakii iidanka raasana takalaan yan saadaalo kale waa ilaahay goorta ma niingilini kama saalan
magaalada waxaa jiray in ciidamo la keenay oo xamar laga soo diray marka sadeed u aragtaa ciidankaasi ciidan dawladeedu dadka farafaraawnana makaraasini sababtoo eetaa baydhoo ciidan dawladeedu lamaada jinan kambiliiskiona kambilitariga ciidan dawladeed haysadaan qoobkaas korkoelu diidow lamaad ciidan lamaad jenaraal ciidan joon bilad ay diiday maay hadda kale ciidan dawladda faraha kaada dambashaano kor saasaan arag waa weliba dawladdu way lahaaba si naarseen soo badi si dadnameen soo badi may baka hor tagtay ba amba kor seetay dhibaatadii koonfur galbeed hanjeedda kor seetay dhaaftani liwad ciidankaas rasta ka raasana
runtii fursaddaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu runtii doorashadan oo koonfur galbeed ay ka dhacayso waa doorashada ugu horreysa oo doorashooyin ay ku soo socdaan dowlad goboleedyada tan ugu horreysa waaye waxaa ku xigi doona kolley sidaad la socotaan puntland oo iyadana shanta bisha janaayo ay doorasho ka dhici doonto waxaa ku sii xigi doona jubbaland marka runtii doorashadan marka muhiimad gaar ah ayay dalka guud ahaan ay u leedahay oo ah maadaama doorashadii ugu horraysay oo dowlad goboleedyada ay halkan ka dhacayso inay noqoto annagoo dhan waxaan rajaynaynaa haddaanu nahay maaragtay dadka deegaanka ka soo jeeda ee siyaasiyiinta ah iyo shacbiga deegaanka iyo guud ahaan dowladda federaalka soomaaliya inay noqoto doorasho guulaysata oo ku dhammaata si guul ah oo ku dhammaata si nabad iyo xasilooni ah oo ku dhammaata ay u dhacdo si transparency ah halkaasna ay ka soo baxo uu ka soo baxo maaragtay hoggaan iyo isbeddel ay oo runtii dadka shacbiga reer koonfur galbeed ay ku farxaan oo ka shaqeeya horumarka iyo nabadda iyo maaragtay xasiloonnida gobolkan dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed inay ka soo baxaan ayaan rajaynaynaa runtii oo isbeddel dhab ah ay dadka ay helaan maadaama aan ognahay afartii hadda sano aan soo dhaafnay dowladdii ay soo waday halkaasi ay wakhtigeedii ku ekaa ayadan runtii intii ay soo qaban kartay soo qabatay laakiin isbeddel bay dadku u ooman yihiin isbeddelkaasna waa inuu noqdaa isbeddel horumar gaarsiin kara amni gaarsiin kara oo dadka dantooda iyo maslaxadooda ka shaqeeya oo uusan asaga ka shaqaysan inuu noqdo waa muhiimad midda kalena runtii guddiga ayaa guddi baa loo saaray doorashada oo guddiga doorashada koonfur galbeed ah oo shan iyo toban xubnood ka kooban marka runtii way fiicnaan lahayd in doorashada wakhtigeeda lagu qabto oo ahayd markii hore todoba-iyo-tobanka bisha november oo ahayd in wakhtigeeda ay ku dhacdo doorashadu waa habboonaan lahayd laakiin caqabooyin iyo siyaasado maaragtay isherdinaya oo jira awgeed markaas oo ayaa keentay in uu ninkii markaas madaxweynaha ka ahaana uu iska casilo markaas kadibna doorashadii haddana broseskeedii mar kale dib loo dhigo oo guddigii laftigooda oo markaas jirayn ay iscasilaan maaragtay caqabadahaas ayaa keenay markii hore marka runtii dib u dhacaas hadda ku yimid runtii dan uma ahayn dadka deegaanka iyo maamulka laftigiisa shaqa hool shaqo fara badan baa u taalla oo sugaysa oo ku saabsan amniga xoojintiisa iyo sugitaankiisa oo la xiriirta dhismihii maamulka in la sameeyo hay-adihii inay howlgalaan oo hadda haddee waxaa la sugayaa maaragtay waxaa jooga maaragtay maamul oo kumeel gaar ah oo shaqooyinkii socday badankood oo way hakadeen marka waxaana la sugayaa isbeddelkaas inuu dhaco marka runtii waa nasiib darro in hadda haddana mar saddexaad ay dib u dhacdo doorashadii waa arrin runtii aad aad aad looga xumaado annaga haddaanu nahay maaragtay siyaasiyiintii haddana kulleyto maadaama guddiga ay garteen arrintaas inay dib u dhigaan mar kale waxaan filayaa kulley inay jiraan sababo oo maaragtay macquul ah oo ayaga la gudmoonaaday oo ama ku khasbayba inay doorashadaasi wakhtigeeda dib loogu dhigo oo laga dhigo sagaal iyo tobanka disembar mar kale laakiinse waxaan rajaynaynaa sagaal iyo tobanka disembar inaysan dib ugu dhicin sababtoo ah dadka deegaanka waxay u baahan yihiin u ooman yihiin isbeddel dhab ah oo maamul dhab ah maamulka cusub inuu hawshiisa qabsado oo la doorto oo la dhiso oo ay maaragtay bilaabaan shaqooyinkii laga sugaayey iyo waajibaadkooda inay bilaabaan ayaa laga rabaa midda kale soomaali dhan baa indhaha ku hayso doorashada runtii oo doorashadan inay dhacdo ay maaragtay indhaha ku hayaan sidoo kale dawladda federaalka oo runtii ayadana madaxdeeda ugu sarrayso doorashadan ahmiyad gaar ay u leedahay ahmiyad weyn maadaama ay tahay ay hormuud u tahay doorashooyin dhici doona oo ka dambayn doona marka ayada ayaa ma aragtay looga baahan yahay inay u dhacdo si habsami ah si loogu daydo oo biseel siyaasadeed iyo biseel oo ma aragtay maamul ahaan iyo biseel shacab ahaan inta la muujiyo in doorashadaas aan mar kale dib loo dhigino sagaal iyo tobanka sidii ay u qorsheeyeen hadda ay u qorsheeyeen guddiga doorashada maamulka koonfur galbeed inay wakhtigeeda ku dhacdo ayaan rajaynaynaa marka runtii maanta waajib weyn ayaa saaran xildhibaanada koonfur galbeed ka soo jeeda runtii mid kastaba boqol iyo afartan iyo toddobada xildhibaan oo doorashadaas maanta ayaga dooran doonaan hogaankii ninkii madaxda ka noqon lahaa oo hogaamin lahaa dowlad goboleedkan soomaaliyeed ee koonfur galbeed waajib ayaa saaran waxaana habboon intay iska dhigaan dan shaksi ah intay iska dhigaan waxyaabaha gaarka ah intay iska dhigaan maaragtay culeysyada iyo bareesharada kala jiro intay iska iloobaan inay u soo jeestaan danta guud maxaa dan u ah deegaankan maxaa dan u ah shacbiga maxaa horumarkeeda iyo amnigeeda sidee looga shaqayn karaa amnigeeda loo sugi karaa sidee dawladda federaalka loola shaqayn karaa oo wada shaqayn wanaagsan ay u dhex mari kartaa inay arrimahaas maskaxdooda ayagoo ku haya inay doorashadaas tagaan oo ay markaasna doortaan ninkii ku habboonaa oo gaarsiin lahaa inta halkan ka kaxeeya meel ka sii fiican meesha ay maanta joogto gaarsiin lahaa oo ninka furi lahaa waddadan isku xirta runtii waddooyin badan baa xihan tan baydhabo iyo xamar isku xirta iyo tan kale oo maaragtay baraawe iyo ilaa iyo xamar isku xirta laftigeeda isbaarooyin badan baa jira iyo jidgooyin badan oo lagu hayo shacbigan deegaanka koonfur galbeed oo runtii ay ka socon laadahay ganacsigooda iyo maaragtay horumarkooda caqabad ku noqday marka muddona way soo jirtay maxaa ka mid ah maalan ka soo qaad hadda xamar marka laga tago jawhar loo socdo caqaba ma jirto jidkaas waa furan yahay oo ma jiro isbaaro ma jirto manaa ganacsigii iyo shacbigii iyo si cahdi ah bay isaga socdaan laakiin marka oo dhinacan la soo aado maxaa isbaarooyinka ay u yihiin maaragtay taako taako oo ay meel walba u yaalaan maxaa shacbiga dhibaatadaas loogu hayaa marka waxyaabahaas oo dhan ayaa waajib ku ah inay xildhibaanada ka fikiraan oo markaasna ay doortaan muwaadinka soomaaliyeed ee maanta ku habboon hoggaaminta koonfur galbeed iyo horumarka gaarsiin lahaa oo adduunka la shaqayn lahaa oo dawladda federaalka wada shaqayn fiican dhexmari laheyd oo waxyaabaha dawladda xuquuqda ugu maqan dawladda federaalka iyo waxyaabaha laga filayo dawladda federaalka ninka keeni kara inay doortaan ayaa waajib ku ah waxaana ilaahay ka baryayaa in doorashadan ay u dhacdo si maaragtay waafaqsan dadka dantooda si waafaqsan amniga iyo maaragtay iyo horumarka deegaankan wixii qofkii ka shaqayn lahaa inuu ilaahay soo saaro oo si fiican ay noogu dhammaato ayaan rajaynaynaa haddaanu nahay waa qadaamo
هقلها ماي بسم الله الرحمن الرحيم راي راي بسم الله الرحمن الرحيم كوي كوي كوي انت فدو شو سوى هدو فدو سوى يعني سوى يجين فدو هدو فدو هدو فدو سوى ولي ما هذا اللي هذا اللي بلاوي بسم الله الرحمن الرحيم دور الشيء ما أرنا ذي دبن ديوشتي إذا أنكو هنا هاونا أنرها البيضاء barnaamijku ma arnadi doorashada gudigu barnaamij bay la wadeen maalin kastana ma arnadi mugti mudiir la hadhawaado wada ka darahay faragelin inka jatwaana ayaa ciidanka malayaan may balana ma arnadi dawladda ciidamada hadaad gureehay magaalada hadaad gureehay toona ku hungna ciidan ciidan roog ciidan oo may roogay meel raay een hordhaam nabadgelyada suuqay ay roogan afar diyaar saddex diyaar maar hadab geek ma la sheegay in diyaariyaha soodan jita ka jiraan walaalaas may baan argahaynaa wal dawladda maarna ee qasaas ka wadib koonfur galbeed burburiid fadahayt ciidan kuuna maan maarna barnaamijkaas
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والله جيك ان مالن تاريخ او مالن كوفر قلبيد لنين كنححينا دولدي سوماليد لنكي اون مالنتي سومالي shanta gees alamka intii shoogtii nin iyo naag lankii unan xambalyaani madaxweynegii xay ani koonfur galbeed jeeka danaha kulii een dan eedan xun ii dadkii oo is shacab yahay maamul goboleed yahay anna xawlu ku faday ani aan antura annaha la ku faday madaxdii dalkan ka sareeyti keeka aan ani hadaabul ciidan ciidamada Soomaaliya Soomaaliya leh sanad quraan xumaan ma laakiin wali jeemal shana jirin dana khaas ah wala kulli ciidan oo aad ka filan baydhow weerlanka marga hayno aan maamulka aan markasta doorashada dibliin ka hay maalin kasta maalin la ka daraw hadii aan shacabka koonfur galbeed ciidan ku xugno ciidan ambaarayana aan ciidamada la hadaabulahay ciidamo Soomaaliya wadanka yoole laakiin may ku xunna ani dana khaas ah lakali ani koonfur galbeed xog iyo aan gacma duub yalin sheenahay mal kula dalka yoole laakiin ciidan dana lakali koonfur galbeed la ka arqaladeeyow aan may ciidan ku xunna geek ani dawladii maamuladii inka weynay ani koonfur galbeed saan galaan ani burburiyaan ani dagaal ku dhii ani fadaayaan ani dhabla fadaayaan naxariis inin hayna ya cadeeyaan haddii ana shacabka koonfur galbeed may in sheegane madaxweynaga iraisal wasaaraha ani wadanka wadan joow dadka dad joow maamul goboleed yoo iskulle ilaahay sii ani anturaan wabilaahi tawfiiq waan ugu bahay
بسم الله الرحمن الرحيم انا dhalinyarada baydhow kumada ee magaalada leerow waxay isaaq xasan ma eedii aan ku xunna in macnaha doorashadan koonfur galbeed marba diban dhiyaas ee markii afaraado hada diban dhiyaayto doorashada koonfur galbeed ee maynay maqaala aha koonfur galbeed dastuur shee xilligii doorashadan laga cayimi in dastuurkeedu isu yahay lidhin maray marba doorashadii marba walayl ka darohay arintaasna ma in sabab ah aan araanay macnaha maadaama bulshadii oo ana dawladda federaalka dawladda federaalka federalismi la qaaday maamula jara milan koonfur galbeed ciidan iyo walaan dhisanay in faragelin cad ee muuqato ciidan la hadiro hooyo la sheeno magaaladii ciidankaas ciidan dawladeedu waa in baahan yahay jidkii baydhow xamar iska hiraay bahirin toddobaad iyo lama toddobaad baa war hamaro waa aysiiyey ciidamada dawladda haddii macnaha oo dawladda hadirta la fado jidadka kafartoo la fadaayay in haddii geelka meel ciidan rooga ciidan lah korsaara iyada iyada aan ku xugnaa may kale iyadan ku xugnaa koonfur galbeed baarlamaaniya la haytay baarlamaan shaa guddoomiye baarlamaan leeyay ku samee madaxweynihii usii nagaday baarlamaankii dastuura lahay baarlamaankii in markasta guddigoo la burburiyo guddigoo kala hatan intii la dooratan doorashada diblandhegka ad sababtaas macnaha mayan ahaa baylarahay baarlamaanka baarlamaanka mayla kurfadee shaqadii waajibaadkii oo lahaay oo bulshadan yoo matalaayan bulshadii markasta in diblandhegka macnaha magaaladii oo geedka la rooga maylarahay baawarta jidadka xamar hangalo korna magaaladii tii oo xildhibaan geedka maylarahay shan kilomitir magaalada qurbo kor aan lahayna haddii danaha oo maylarahay shakhsiyaad wadado oo dawladda dhex ku dareera danoosha rabitaanshoo fuliyaayaan may ku haboonaha bulshadii oo matalaayaan in rabitaansha ku fuliyaan iyada iyada aan ku xugno ciidamadan maylarahay markasta lah kadaad golahay meel ciidan roog haddii ciidan la sheena mayla ku yaaba isku dhaca haddii yar isku dhaca yar lay dhihi macnaha may dibindhow kooy doonay inaan inta tuugii soomaaliya innaga tao dawladdii macnaha oo tiiwinayta iyo maamul goboleeda saaska burburaan iyada iyada aan ku xugno arrinteeda dawladdan may ku absadaan in fargelinta ku dhaafta
barnaamijka kulankiyaa ka guda jara dhegeystayaal idaacadda warsanyeen oo la dareertaan ha ka dhowaada siyaasad casheer galle oo ka xiiso goonaya le
siyaasa casheergali waryo intay ka dambooyey may islesha wacanjaraanna isweydiis male haal intay rooga dhowaantun shanqartiima dheegnena wali haayay halheeska bulshada ka nool koonfur orso sikol horo basan eri isla daynoy siyaasa casheergali isidii casheeran gala doonta waa wa ad casheera gali saacadii shanqaraasi intiya dhammaatiya tiri sadde kol i biyu eh reedlan dhikay shanqartiima jirsheena moodi heestay walina ertay shanqartii hoose doogi landhiki war isla warsadawna madle ku sugaa liskala dowaho haay lamba qumnaashaya qoortanka jara nyidif ideen wariga hadalha ka hoorsadi arlaada dadshee dhegateegaha ku heri lamaadii isla surunbo nabadi ifiyaa waanta hoobiyo isla warsadaan bakan hakiiga waliba nagaday doorashadii ameedhiyaas muduntii horo walalaka daray umbo gunudunta wali haddii adaw aragnoy madalninyaadliyahayti hoo inis waragnoona warlahaaye xiise male iyanoo nagadey ilow istowyaanalay sidlankii hoolka tafanaytay hanuunba unku warqabna unku dabajayna koofur orso kollaytinshe haalkun darku isu marohay i i si walnagadeen geeki i shalay wali dhib iyo dhensi lahaayay arlaadaha ka diyaadi afyaal aliyow eedan oo longordaw calikoron waana ku tirsan waryaalka ku howlgalaw raadiyo warsan yaa gobaykun ha ka afmeeri sida tugnan dhiyaw jinga ama jahwareeru jidhumooda dareerta jaha wareertay doorashadii koonfur orsa jidhkiyaa ku dhumay jiiriwima galay jehmeelanka toose jubbataatayaalkii bersho jirmaadena heebta jaziiri i badda jiinshe wadegee taladii dalka meelelakaji jiidohay bershona makajarne oreena madagaa jiljileen mayjalalaksii i jawharba jidsho wiinagowaa mal injeedo jehme koonfur orsa lankukooy lanjagafkoona inan yaalna jinsahaagna anan dhalana jeme inka kooyi talada koonfur orsa jarabaa jaree dawka jilib ii jamaamaba jidsho wiinagowaa maana mal injeedo jambaluul ii janaala jinkii afgooye may jeey taladiio xamar jijab mudun ii madal horle sidii jarawaab gali haangana jimayti hadhowaati amantii lis er gee doorashadii i natiijada edka xildhibaane dhiibadaayan dheegowshe linismali wasankii walaalaka dari dadka ka dhega qaadayan may sheeni su'aalah waa ku afyaal caliyow oo madkala gobaykun jiinka ka qoranga ninka bayaanayaa isa oo intii gorashadiis dhonto gobaykun ha ka jimaayi jiibis maa dooban dhimanayna jartimanga galay inti jug io inti jiga nagati shalqaadaa anjeede ay inis jeeyee koonfur urse jarrabaa jaree jeekala fiirinoo muduntiilli jiidooba jeershee madilla deere too horre maylin jiide oo jeer kale ka jiididaas ay hooska jaree guddugun jahwareeriyohaay jawaabta analay inis diloo jakaarka weli wadee haanoo jidsoo dhumiyoo haaya dantiyo la jeedaan inii lukajoor fala dalshoo jadiin geeko iku dooraden jabataatayaalka aan la jeede awood jartoo layiine doorashadun jilib hirin jeerka ho ka af jaro kolan hob iyo injeesadan jilib hirnaan mafaylee jitumoodun ha ku kahaa jeebkun buyta dhaafaa jidkiin koohaado mudunto reed indhiyawka koofur ursi kollaytin sheewali nagatay hirmaayin liskiiridaa oo wal deerey walba ma dhiman madiya roogda guddiga qabanqaabada doorashada afshohanku baneeba baro bulshadii afka dadwiinaga laku dheege isweydinooy may jara inteena eenku jara hor ini lan dareera diidan doorashada ini dhiida wakhtigii lanqobadoona ka dhiida luta ay haaye oo hoos unkumeeriyo haaye guddiga doorashada afdhugu lanku waramaawna male haalkani iskuediye xildhibaaneyna iska tooma ee ahaano dhiiranga jaraan haliya un la obsadaanee idka umata kadawahaw sida xildhibaankun dooshay dheegi doontaan oo baarlamaanka koonfur ursan qaabilsan dhiniga ammaanka welina ku hadalay doorashada koonfur urso weli reedlanka dhikohay geeba geeshe inka dambooyi reed iniinqaadadohaytay isababto ciidanka lahanka daldalohay baydhabo weli kaloo tilmaamay in xildhibaaneedii koonfur urso awooditiyoo daleel ka dhaafeen maajoley maa walba unka turanayna daleel binaan ena fidhiyaan waana moogyin anoo eh cabdishakuur yacquub ibraahim ka tirsan baarlamaanka toos west south west ka tirsan guddiga amniga gaddoomiyaajay ahaa gaddoomiyaha guddiga amniga baarlamaanka ahaa maysiin sheegay doorashadii koonfur galbeed si waadaxa inku dhiida la fadaay ini alqalad dowladda federaalka iyo niman siixaayaal ah oo wasiirre iyo niman kale alqaladka wadaan doorashadana si waadaxaan dhiida la fadaay oo mar hor inti guddiyo la dooraday ee guddiyadii oo shaqeey waayeen oo isku asileen guddiyadii maday isku asileen kubaad haddana la dhisi guddiyo kala talada lalag obsaday guddiyadii dhowr jeer muddo baarlamaanka horaanna guddiga ha ansahiyey guddiga guddi baali ahoo fey lahaay oo baarlamaanka dhan iska ogi kenana adkaysadeen lala surimi guddigii muddo kordhin iyo lamagoor kale madoono guddigo hasa asili madoono guddigi kale muddo kale oo baarlamaankan ogayn kordhiyeen mar saddexaad hatana muddo kordhiyeen madaaskubaada ciidama oo gobolka inan dhalana muqdisho maleesii beeleedka haayeen laha ku aruuri oo niman nabasugudda ee laha faryi in niman shabaabhas ku dhiibi ah oo boliisu la aroomta lahangaada wasiirka amniga oo usata sii haayile ee wasiirka amniga hayn horaanmay weela jarnay wal allaale wali oo wasiirka amniga ka hadlo unay la sheer gareeyaan haddii guddiga baarlamaanka ay baarlamaankana la sheer gareeya wal un ogna ka shaqeeyaay madaxweynihii hore dhon madiroogi hata ini usa ara oo mayla raaye ani og ciidamadaas ara ee manhayson una lan lakaqa sabay lama goor xamar lanka weeray usiib lakaqa sabay dhe ma dhe la ariyo doorasho saasaan dhiyahayta ciidamada saasa lahan rorahaay ciidamo maabana nin baahanayn oo roogan haani federaalka oo militariga haayan haani federaalka oo nabasugudda haayan haani nabasugudda oo koonfur galbeed haayan haani booliiska cusub la raayay oo koonfur galbeed haayan haani booliiska federaalka haayan oo gooniga haayan iyo dhon intaas ciidan ee isla roogan una ciidanba nin baahanayn ciidan muqdisho balaysii beeleedka intii la rora la sheena uni la koynila golo wasiir ay la kala wareeginoy maana ay la jeeyinoy baarlamaanka hoo walbaad iska ogda baarlamaanka sheen wasiir anikii la sheer gareeya jari waliba ciidamada heje e ogaayti hadal dastuuri ow ini oo maamul goboleedka oo ciidamo iyo an ansahiine baarlamaanshoo dhisinyi baarlamaanka han marna ini lahaqaada lalakooy wal raalle kaanama ah baarlamaanka south west ma in sheegay ini xurriyadda tiidin oo isin lahaytan lasiin ku qaadi doorashadan waajibaadii aysin an lahayn doorashadan xamar laku meeriyahay ciidamadan muqdisho laku lakooyahay han koonfur galbeed inta roogan haan federaalka inta roogan dadban hayn gobolkana dadba nin dhalan yaad indhiyahayta doogasay saas dartiya baarlamaanka ma in sheegay inaysan hur- ishuraytan baarlamaanka aan wasiirka amniga baarlamaanka aan kaweerahay baarlamaanka kooy si waadax ayan sheegay ciidamadaasi waana dadku xag aftira masalanagadan ciidamadaasi dowladda federaalka ma in sheegay ini federaalki oo una ka tirsanayna niila orsiidan ini lan muwaadan ee dhulkuun dhaladay dadla ursiidan lankiisin la jarna latin hataa ee la jarawka kiikin eyiko kale eyi lanka ee may la raay lan inteen dhaladay reer koonfur galbeedahay dadka barahaytan si kalan tusahaytan lanku sugaana si kalanin tustan dalkuan dhaladay dadka kale isinka jeedaanna dalkuan dhaladayna si xur-e i waadaha een tartamen barlamaanka may xurungayaa ina xurriyadda lanku qaadnay dad yejin in haado isla doorada dowladda federaalkana may ku codsadaane ini dadka inta rooga jin in haadan ina ciidamada inta roogan baka filana ciidamadii la nagata dadka oo afkiyo ka hadalaayan i dadnimadii oo wadadanba hore aan qoobsadeen dhulkun dadkuwa la ol eyin gabroo dhibahaayan umata dhibahaayan ardayda dhibahaayan magaalada baydhabo nebada ku jarta ardaydiyo nebada iskuulin dhikadahayd mayl araay dad ya nebada an dareeraanan ganacsadahayan meel nebad ee horna habad inku dhiina xurnamo laka roogohayd dadka banaanka ee madilaku reebo oo madba weerar muqdishoba geeyaha miin qarax waa ku dhiyahay dowladda federaalka ma in sheegay qaraxga maalin walba muwaadiniinta ka dhiyahayan muqdisho ka dhiyahayan haddii imaanba sugaas meelihii sugdoy male ini ciidama intahan dirta yaka laahatan in sheegahaaye waana caalamkana may ogeysiyaane ini faragelin toos eh ciidama aruursasho iyo may la raay doorashada u maaban dhiyaan baarlamaankii oo xorriyadda laku qaada linjeeda qof kasta muwaadan ee waldoorada faday odayg madax banaan oo koonfur galbeed ka tirsanoo oo barlamaan eh ma in sheegay inaysan xuriyadan hayn haddii guddigai amniga aan ku turjumow maysin sheegay ciidamada inta lakoo yogo dowladda federaalka hataa inaisla qabna may ku hadalay guddoomiyihii baarlamaanka nabad allo weelaha oo federaalkaa ku hadali uso gobolladan un dhaladi uso gobolladan ku naxow uso muwaadannimada isun hadalay soomaalinimo ata soomaalida derisada eh mase gobollada roogan ma in sheegaane ini dowladda federaalka oo xukumaayaan farmaajo iyo may la rahay xasan khayre daandaansi ka wadan baydhaba daandaansi ciidamadii oona ka wadan may siin sheegaane ciidamadiin loonanagada haddii muwaadan soomaalinimo eba jarta haddii dadka shacabka inta roogaba jinsiyin eyin haddii musharaxiintaba jinsiyin eyin taas ogaada tan kale wasiirka amniga wala kaga sabiyo wada shaqeeyaani walaalahayni dhulku aan dhaladi may weelaasee baarlamaanka hor sheeng wali ada wadad baarlamaanka haddii adan hor sheegnay sharci ma eh adiiba ku simi ata hata oo may may la raaya wasiirnimada may ka ataasi gaarsiis ee wakata madaxweyne je dhomba bahi wala sharci e jarana baarlamaanku baarlamaanka la horsheena hoba in sheegna wala sharci e ma eh vaali ma eh wala iyo eh waluna ogolaadaana na ma e maarna haddii guddiga amniga baarlamaanka ana ma ogolaada doono sharciya laska dhagay gabole dastuura jara dastuurkii federaalka jara dastuurkii koonfur galbeeda jara heer hoosaada li may la raayay baarlamaanka oo iska xukumow walayo dhan walku bedelan walayo ini guddigi dhowr jeerna hasa zilano hatana la qasaba ciidamana lalakooy si jeedan aragahayn beemun walayo ciidamadaas nabadsigud oo laha aruuriyu shabaabkii hoos dhiibiyu boliis hata lakaweel lafadaay may kaweelna boliisnimo man shaqeeyaan laakin dad soomaali aw meel yo rooganahay kanagoy haddii ciidamada soomaaliya dhon laska walaaqo laska rafi ha raaliyan un in gobolkao an ah buntland may jeeyahay ciidamada jubbalandna may jeeyahay galmudugna may jeeyahay hirshabeelana may jeeyahay baydhabo maylaha kulweydiye ma ogolaadaana taasay un wal un dheegi doonana ma eh waana ku dhiidhiyahan dadka koonfur galbeedna la hadalaan shacab sho iyo dadyo iyo ciidamadii oo la hadalaayan haddii soomaaliya tingisiina nagada gorodaasaan hadalkaanoon dadnimadaanan ogdin noo dhaafo walayo e wasiirka amniga adina may kiin sheegay kiin ka nagay waana kiin ka naga doone shan baarlamaanka wala riisan eed ahayd hoban hayner very ma ewaka lahaa waljarana ma ewalayo e caalamkana hi ogaaday baydhabo ini daandaansi ku jara ini gumaysi ku jara hata gumaysi lakanaga lafado ini sagaalii kowti hata lagnaga lafado ini habad oo dadya dhagamahayo nabadgaba habad lanshaani oo dhismo ku dareerto magaaladiiya nabad ata horumarsha dareer hay-ado roogan ardayda oo iskuulan dareerahayd dadka umata adeegdahayan soomaaliyana inis haysan taasna sheege tan kale madaxweynaha federaalka adoo shalayba may la raayay musharaxiinta kiinshal haayan oo muwaadiniinta inta roogan reer koonfur galbeed e kiinshalhaayan iyo hatan alqalad adoo reer awkan anfiiriyaan iyo alqalad gooni agwad reer awka gedil arey gedi jaran yogo gedin laladeg iñaa umata inta roogda ladeg iñin degma ada gooni an lata an lahayn oo iyo dhon reer koonfur galbeed layin degmooyinka iyo may kiin sheegay haddii ada int dadki kawaa dadkaada dhuunka kugooya hayto jidka kugooya hayta eh haddii jidba furaas ciidan baad handaraas afgoo iyoona heew n marka iyo mayla raaya ciidamada roogan hi ku qabadeen dadka isuge isbaalada hi ku qaadeen jiditeenna hi fureen shabaabkana hila dagaalameen unayna ka garab galaane madaasa soomaaliya ata madaxweynena ata iyada siin sheegaana barlamaankana arrintum hi ku dhiidhiyoy guddiga amniga hanga siinka sheegaana an oo amnigii guddiga gadoomiyin haya siin sheegahaayi dhulkun dhulkii una hangmarniyo walwalba hangmarniyo dhulkii una lahayniyo dhulkii aadaana nii dhaliyo dhul una hata dheelka dhiibaananama eh habada beledka ka dhiyaas haan kooyangna manfayl haan roogaangna manfayl nin la weydiisitaan habadiyaada ciidamadin la nagada gadoomiyaha barlamaanka federaalka eedi eedaan mahadsanta ciidamadun lan-ada koo sarreey sharciga barlamaanka aan sarreey dalka dastuurka dalkan aan sarreey ti das si dastuuri ah muwaadagnimo ah annag ciidamadun mase barlamaanka federaalka hordhig wala ku dhiyahayan caalamka in sheeg adin yadaka in sheege tan kala madaxweynaha kusimaha oo koonfur galbeed oo guddoomiyihii hor barlamaanka ah may kiin sheegay si nabad ah walaalnimo ah derje ah dhulkun an dhalashadiis ah iyo walhakawadi oo deganaasho ah haddii deganaashadii la kii jiidahayo ciidankan lakooya raalli ku ahaa iyo adag gaddoonsiyahayta barlamaanka sheegan adin barlamaan ataa mudilay dadka simahayta ma madaxweynihii jaray tooska ahay miidi ho madaxweyne fadaasam ha sheegoy hoba kaleena dadka anna oo ciidamadu ada shaanti unugoleh haddii ka dhimada oo ada ka ogolaati wal ada baran laka warsado doono aakharan lakii warsado doono adduunyada lakii warsado doono maan lakiin ka dhaafayna nagada doonto hanis aruurinoy dooga siyaasa asheergalli hanfara nagatay haanshahan bubuubo hayti kureedda kureedda gendakaalka sheegay soomaali lifiiji xafiiska haanshiyaalka ku qaadoyna la eri xildhibaanediitiisna laku aruursiday haanooba gaarlaka oodadi hoolii dareertay kolaytanka koonfur ursa anshan tiriyaanina iyo weliha ka aruursiday jeer ku jeer shinkii doorashada reederland dhiki jeer hibileya dhiyaas ijigjig meela roogay
jikna jikaakna jeelkay jaalidii badnaa
indhag reebnoy siyaasa asheer galli isida silaaka koonfur urso lankolaytamohay in isku xaal warsado doogno hooba eebawiine edama inti ku horeytoona hadalka doodane intaha ka afmeernay hanisnagasho fayle kulligaana iyo siduu si ku fayle
jahay awoodu jalilka imumay jugna meekaraku manajasida wara jugnaysinkatiidi jiroodin jarbajarnadi jawarluuladi aneejaakudeyata jawarluuladi aneejebkijagale jumjumagani jilbafeti maytare maytare tare tare maytare maytare tare tare maytare maytare tare tare maytare maytare tare tare maytare maytare tare tare maytare maytare tare tare o tare maytare tare tare o tare maytare tare tare o tare maytare tare tare o tare maytare tare tare o tare
sanad walba markii yeeda ka beeganta kowda december weliba la xusaya maalinta cudurka h i v ga ediska kaasiyo geeka kudhiya magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ururka dhakhaatiirta iyo qaban qaabiyeen kulankaasiti wasaaradda caafimaadka goobroogya ku haytay wasiire xildhibaano iyo yoonsaasoo kale goobroogya ku hayan waana qaar kumida dhakhaatiirta iyo yoon ku hadaleen dhibaatooyinka cudurka h i v ga ediska iyonsaasoo kaleeta baydhabo walyaabooyinka laku hirgeliya ee dhanka yoone cudurka h i v ediska sanadkee talaa dhaafay taasoo kale goobta waliba lakuku hadalaya diinta islaamka iyone cudurka h i v aidiska maalinka aidiska adduunka fast december waxaa loo asteeyey maalin oo goonin lagu sameeyey maxaa la dhahay h i v and ads kun sagaal boqol sideetan iyo sideedii ilaa iyo hadeertaan maalin walba waxaa la xu- oo maalin walba oo december kowdeeda ah waxaa la xusaa maalinka aidiska adduunka sababtan waxay tahay si loo dhiirigeliyo dadka cudurkan qabo yacni dadka aanan qabinba si loo dhiirigeliyo dadka qabana waxaa lagu dhiirigelinaa inay daawada kahortaga ee qa- daawada difaaca ay qaataan dadka qaba eh, dadka aanan qabinna ay isku baaraan oo xaaladooda caafimaad ay ogaadaan halkudhiga sanadkan waxaa laga dhigay now your status ogaaw xaaladaada ogaaw xaaladaada waxaa loola jeedaa xaaladda aad ku sugan tahay haddii oo yacni aad maxaa la dhahay h i v test hore aad iskugu sameynin in aad maanta isku samaysid h i v test oo aad isbaartid xaaladaada caafimaad meesha ay ku sugan tahay inaad ogaatid haddaadan qabin alxamdulilah haddaa qabtidna saaciyow maxaa laha u gaari lahayd xarunta a r t-da oo aad daawo u qaadan lahayd inaad maxaa lahay ku dadaashid maanta oo kale adduunka oo idil waxaa laga xusaa maalinkan oo kowda december la dhaho sida maxaa lahay h i v maxaa la lahaa iyo maxaa maxaa lagu kala gudbiyaa waxyaabaha oo maxaa lahay yaa ugu nugul ee qaadaay waxaasoo dhan maxaa lahay waa arrin u baahan inuu maxaa lahay barasho u baahan ama maxaa lahay dhakhaatiirta lala xiriir u baahan hadeertaan aniga maxaa lahay barnaamijka waxaa ku furfuri lahaa oo keliya inaan iin sheego maanta waxaa maxaa iskugu imaanay waxaa iskugu imaanay inaan xusno oo dhiirogelino dadka qabo dadka qaadanaya daawada iyo dadka aanan qaadanaynin iyo dadka oo maxaa laayahay inay sameeyaan test ay sameeyaan inaan ku dhiirigelin ma- wasaaradda caafimaadka federaalka wasaaradda caafimaadka oo south west iyo w o aids commission iyo unicef waxay naga saacideen inaan barnaamijkan qaban maadaama ay ayaga naga saacideen annagana waxaa maxaa laayahay ku kaalmeynaynaa sidee maxaa laayahay bulshada sidii aan bulshada u wacyigelin lahayn bulshada macalin wacyigelinteeda dad badanaa dhakhaatiir badanaa nala joogto iyo dad oo maxaa laahay khibrad u leh oo aqoon u leh oo nal- nala soo shaqeeyey intuu barnaamijkan furnaa eh, ama uu socday waa dhakhaatiir iyo dad caafimaadka oo khuseeya jiraan oo maxaa laahay barnaamijkan ka shaqeeya sidoo kale xarunta a r t da baydhabo waxaa la furay labada kun toban iyo toddoba july Ee, maxaa- haddana maxaa leeyahay laba kun todo- ee, toban iyo sideeda july waxaan gudbinay report ah in afar case oo keliya baydhabo laga helay afar case oo keliya baydhabo laga helay yacni inta kale waxay ahaayeen wax oo maxaa leeyahay lasoo transfer gareeyey oo laga keenay muqdisho oo laakiin baydhabo u dhashay afarta case daawadooda si toosa u qaataan yacni wax oo qaladaad oo afarta case oo inta laga helay wax qaladaad ay keeneen ama daawada ay diideen ma jirto laakiin dadkii oo lasoo transfer gareeyey waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay diideen daawada inay sii qaataan taasna waxaa keenayso dadki waa la kasaa oo maxaa la waa la fuquuqa Ee, dadka ay la nool yihiina waxay dhahayaan ninkan h i v uu qabaa maadaama h i v uu qabo maxaa la takoora la saaraa waa la takoora oo waxaa la lahaa wax ma lala cuni karo ma lala fadhiisan karo yacni dhar ma lala xiran karo waxaasoo dhan wax ka jira ma laha dharna waa lala xiran karaa waana lala cunteyn karaa waana la salaami karaa wax walba oo maxaa la lahay aan gudbinaynin h i v yacni waxyaabaha gudbinaya waxaa ka mid ah inuu dhiig to dhiig u gudbo inuu maxaa la lahay uu sex ku gudbo iyo wax walba oo maxaa la lahay la- dhiig dhiig- dhiig to dhiig inta kale ay soo noqonayaan I- ama inuu sex ku gudbo intaas inaan ahayn haddee tahay maxaa la lahay dadku waa la- waa la wadaagi kartaa Ee, dadka faquuqa maxaa la lahay sida loo yareyn lahaana maanta waxay ka mid tahayba da- waxyaa- waxyaabaha u xuseen oo h i v waxay muujinaysaa in caalamkan laga daawado oo reer koonfur galbeed ayna daawadaan ay ogaadaan yacni cudurkan inuu jiro oo dadkana ay ogaadaan ah, dadka aan qabin dadka qabana ay ku eh, hadday arkaan t v ay ka fiirsadaan ee ee dhiirigelin u noqoto ayagana ay maxaa laha daawadooda soo doontaan aysan daawada diidin marka waxaan kusoo dhaweyn xiriiriyaan kusoo dhaweynaa barnaamijkeena uu noo furan yahay
South Central Network People Living HIV AIDS oo ka howlgasha goboladoo dhan xaruntooda ugu weyn ee ku taala magaalada Muqdisho oo ka hadlayo dadka la nool HIV AIDS-ka ah. Ummad badan ayaa joogto oo la nool h i v aids-ka waan dhihi karnaa wayla nool yihiin maaan ma dhihi karno cudurka way qaban kaliya wayla nool yihiin cudurka inkastoo h i v aids-ka uu ahayn cudur asiga baaba'ayo qadar alla mooye inuusa qofka ka baaba'o waa cudur aanay dhammaanaynin aids ama h i v sida ummadda dhan way yaqaanaan dad badanaa jira la nool cudurkaasiito waxaa jira dad badan oo la nool labaatan sano soddon sano afartan sano iyo ka badan dad oo cimrigooda dad ku dhashan ayaa jiraan ilaa hadda lixda meey ah oo lixdan sano cudurkaas qaba la nool dadka h i v waxay ka aaminsan yihiin inuu yahay cudur dila ah qofka hadduu marku dhaco inuu dhimanayo keliya ay aaminsan yihiin cudurkan oo cudur la noolaan karo haddii daawadii ka hortaga loo qaato ama daawada jirka difaacaysa loo qaato daawo oo yacni oo tirtiraysa waxaa la soo saaya hadda lama dhihi karo laakiin waxaa jirta daawo la qaato oo cudurkaas difaaca jirka u yeelayso dadka h i v aids kala nool badankooda way isqarqariyaan sooma waa cudur la qariyo waa cudur la sheega maaha marka cudurkan waay oo loo qarqariya horta mis weydiina malaariyan qabaa sokoraan qabaa dhiikaraan qabaa tiifoaan qabaa waayaa loo dhihi waaye maxaa loo qarqariyaa cudurkan mis weydiin su-aashaas adigna sadaa mis weydiis su-aashaas weligaa mis weydiis su-aashaas no because beliefka waxaa la aaminsan yahay kaliya qofka h i v aids hadduu qabo wuu dhimanayaa waayo wuu dhimanayaa malis weydiiyo qofkaas dhimashadii ahaay horta ilaaha cudur wax ma dilo ilaaha ku keen ilaahana kaa qaadi karo hadii haddii loogu talagalo inaad ku dhimtid aad ku dhimanaysaa haddii kuugu talagalo ilaaha inaad la noolaato cimrigaada inta ka dhiman la noolaanaysaa cudurkan horta dadka waxay u shaacin layihiin ee u faafin layihiin waxay tahay fuquuqa qofka la fuquuqaayo iyo cudurka dadka waxay ka aaminsan yihiin biliifka dadka badankood hadda ma isbedelin weli takoor wuu jiraa takoor wuu dhinta lama dhihi karo gobolka keliyii maahan adduunka oo idil ayuu ka jiraa takoorka discrimination wax la dhaho dadkan waa la fuquuqa goonayaa loo bixiya waa hor dadkan ediska ku dhace ma ediska baa ku dhace qol noogu xiro saxan gooniyo weel gooniya loo soo gadaa qol ayaa lagu xiraya waa la fuquuqi jira goonayaa lagu bixin jira cudurka ediska laguma kala qaado qofka inaad wax la cuntaan laguma kala qaado dhar aad xirataan laguma kala qaado inaad sariir isla seexataan waxaa lagu kala qaadaa keliya only sex in lagu kala qaado ama dhiiga labada qof dhiiga isgaaro keliya
ilaahay may baan iileeyaa kitaabshay qur'aanka ah kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruuf wa tanhawna can ilmunkar wa tu'minuuna billaah alle may baan ileeyaa walaalayaal maadaama aaniin dad muslimiin ah ummadan nabi maxamed ah may baan leniina kitaab qur'aan oo xadeeyey qofka bani aadamka ee nololiis oo dhan ilaa aakhira kuseeda runtii ilaahay may baan ileeya kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ma yatiinaa ummad adduunyada la hasaara taanka khayr badan taanka fayla bal fiiri arrintan ummad ilaahay isu abuuro adduunkan lisheena mayba yatiina taanka khayr badan mayba kahirina arrintantan e saddex shuruudood haddii sadeeda arrimoodna noo hela sida ilaahay tilmaamay ya naqdaane ummaddo ummaddo khayr badan ha naqdaan ilaahay may baa leeyaa ta'muruuna bilmacruuf may ka khayr badateena dadka wanaagga in sheegasan humaanta ku reebasan ta'muruuna bilmacruuf wala wanaagga in sheegasan waa niyaasan salaada in sheegasan sadaqada baraasan towxiidka baraasan ilaahay in sheegasan nabashaya baraasan diinta fahamsiyaasan macruufka in sheegasan dadka wa tanhawna cani ilmunkar mayba kale dadka ku reebasaana munkaraadka macasiyada waxyaabaha diinta islaamka dadka inka banaanayna yaa in sheegasan wa tu'minuuna billaah iyo amar horeeba ilaahay waxdaaniyadiis qirtaan ilaahay rumaytan sadeedan sif haddiina noo hela mayba naqdaane dadka ilaahay ammaani oo ummado ummadanka khayr badan tiin la eri ya naqdaan laakiin haddii sadiidana noowaayo ku waramaab may baa naqdaane dadka dadka inka dulisan ya naqdaan bar shuruudada kirin maylay buu ahaa sadiidan arrimood oo la suubiya in ummadoo lii khayr badanaada may ka hirinaha ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna cani ilmunkari wa tu'minuuna billaah hoob sadiidan arrimood la waaye may baa naqdaanah ummado ummado inka khayr daran anka dulisan ya naqdaan walaalayaal runtii nabigaan calayhi salaatu wasalaam ay baareeye ilaahay ka tilmaamay lam yadac daa wa ilaa dawaa adduunku cudur ma jara ilaa daawiin layi cudur waa waljar waay bani aadamka kadhiya laakiin dadka muslimiinta may ballinjidayay sifaad badan oyoo ka badbaadayaan addiintiyo lata مثلا إلهي ما يبلي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صلاة ما يبر بسها مع صيد منكر كريبس عذر كان مدي صفات يرلق بها ما يبقى قدبيه سكسيغا أما قلمدا أو حارنت أو شرع درده مدي صفات كيريرو عافماديا أكوبشن المدين لن هذا أو دتحقق قلوك للقرابة oo dhiig oo isku gudub iyo mayla raisu waxyaabaha kale noocaasa madii la reebe cudurkan mayba ka gudubay inta badan adduunyada hadda ka gudubahayaha inii isu ka guduba sagsigaas haddii qofku isu wala diintiis faraas weelo xaasay ka ekaado dhowrsanaado salaado tukudo daacada ilaahay ka dadaala mayba qayb wiinku ataaha boqolkii sagaashan sagaalan iyo sagaal mayba qayb ku intaa wada cudurka reebow in ilanka daacada ilahay in hogaansam gabarta inii hartashee ka ekaata hartagana ka ekaada xaashay qofka is cilaaliya caafimaad shay ilaaliya waa walxaqe waay marka unud haddii anin dad muslimiin a dad khiyaar lam ihini mayba aniina dad ilaahay abuuray naba lahan diray kitaab lahan dhiibay diintiyo walan tilmaamasa sida hore oo kale noolanin noolina may magnoolanini sida hore oo kale mayba aniina dad walla farow walna laku reebow diintiyo hagaasa marka may xaqiiq aha ahadka haddii diintiis hagto mabda i suluugka dhankada diintiis masiibada iyo cudurada heerkan adduunyada dhan qaadadeema maka dhiyaayanba maka dhiyaasoba fiiri nabiga calayhi salaatu wasalaam ma ereyhe ashaabtis qaar kamid a la hadalow ma ereyhe khamsun ida btulitum bihin wa acuudu billaahi an tudrikuuhun shan arrimood inisinka dhiinna ilaahay ku magan galay ilaahay maabsiin deer soo eray asxaabta nabiga calayhi salaatu wasalaam la hadalow ma arahee qayb ka mid ah oo shantaas ka mid ah xadiidka dheeriya ma hawada koobo koroo dheeriyaa may haytahee haddii dadka a'imadiyo an hukumaana diinta islaamka an hukumaan oo diinta islaamka madaxda dalka hukumaaso ama maamulahaytoob an hayna madax oo dhaqan isluuq la diintiyoob an hayna dadka ilaahay mayba ka imtixaanay baasiyo cudurro iyo dhibaato anbahan yaa ka imtixaane marka walaalayaal may dardaaramaanahe naftay iyo tan kale dadka xaadarka inta ka ay haan maqanba an dardaaramay in dadka la kahaga wanaag madaxdaanuna ilaahay kawaala madaxa dadka an hogaamiyaasa dariiqa xagga iyo wadada fayl an hogaamiyaasa runtii may balla roogay adduunye araase ilbaxnimada ballan malay in diintu lukutaba ilbaxnimada saas la taawiya la rogo laakiin ilbaxnimada may waa xaqiiqatan qofka oo diintiska dhaqama dhaqan shay xalaale ah oo may la raha isu dhoorada wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
guud ahaanba saaxiib yaal waliba intaa ka gebagabeeyana barnaamijka kulankii idaacadda warsac noo bishaaraysiina danersiya intii reedun kulmaanko kalimadaas aasiyan emaan allah